magaalada laascaanood ee gobolka soolna waxaa maalinkii labaad uusan qaad imaanin ay tahay halkaasi kadib markii mas-uuliyiinta ay amreen in la joojiyo si markaasi looga hortago xanuunkan covid nteenka arinkaasi amro kale oo uu soo saaray booliiska gobolka ayaa wariyaha v o eda cabdikariin olol waxa uu ka wareystay taliyaha ciidanka booliiska gobolka sool maxamed saleebaan gooni waad mahadsan tahay weli waa saad sheegtay qaad ma imanin sababta keentayna waxa weeye dee sidii guddiga heer qaran ay maxaanku rahay go-aamiyeen qaadka waa la joojiyey somalilan oo dhan baa laga joojiyey haddii la arko waa in la qabtaa oo la gubaa amarku saasuu ahaa marka weliba digniin baanu bixinaynaa waxaan leenahay dadka shacabka ah war ka digtoonaada oo waxaa laamarka laga bixiyey ee la joojiyey dhaqaalihiina hagelinina oo maxaanku rahdaa yacni dhibaataya idiin soo jeedin yaanu dadka shacabkaana ku wacyigelinayna oaanu leenahay jaadlayaal aada u fara badan ayaa ka ganacsan jiray horey u keeni jiray bal ka waran sida idinla shaqaynayaan in jaadka la joojiyo oo amaradaasi ay hirgalaan si looga hortago cudurka coronavirus way nagala shaqaynayaan oo waa ku ganacsanyeen in la joojiyo oo dee raggii waaweynaa halka kan waanu arsagnay qaarkood waa wada hadalay shalay waxaad qabateen jaad bal ka waran tiradaad shalay qabateen aada gubteen aada soo bandhigteen iyo meeshaad kusoo qabateen degmada adhi caddeeye ayaanu qaadka ku qabannay gaadhi laanguruusare oo leyla calaawiya buu ahaa waa buuxay gaadhigaasi kuraasa dambe oo laga furay kuwa dhexdoo laga furay aad buu u buuxay haddee arrintaasoo yani marduuf buu ahaa kuma odhan karo marduufmarduuf anugu iyo geedgeediyo umaanaan tirinin laakiin gaadhi buuxa oo xagga hore iyo xagga dambe maxaankuahay uu yani leebel yahay oo ka buuxo bahalkaasi ayuu ahaa marka nooma surogelin marka inaanu dee xabad xabad u tirinno hadda intaasoo xabadood buu ahaa kumaan odhan karo laakiin laanguruser buuxuu ahaa saasaanu marka qabannay degmada aadcadde iyo halkaasaanu ka soo kaxaynay markaanu gobolka keennayna madaxdii heer degmo iyo heer heer gobolba waa isugu nimi sidaasaanu marka
maxaa ka mid a waxyaabaha kale aad fuliseen si looga hortago xanuunkaasi inuusan bulshada ku dhex faafin waxaanu joojinnay aroosyadii hudheelladii la isugu imanayey maxaanku dhahdaa makhaayadihii dadka badan isugu imanayeen waxaanu joojinnay tifiyadii dadka badan isugu imanayeen waxaanu joognay iskuulladii baanu joojinnay waxaanu joojinnay garoommadii ciyaaraha meel kasta oo yani bulshadu isugu iman jirtay oo dad fara badan oo yani mujtamaca isugu iman jireen waanu wacyigelinay waana joojinay waana diidnay in laisugu yimaado boliiskuna way ka howlgaleen waxyaalahaanu kaga hortagayno waa inaan bulshadu isugu imanin meelaha maaratay yani bablica lokaalaha laysugu iman jire aan laysugu imanin weeye taa marka waanu ka hortagnay arrimahaasnu ka hortagnay waa ka mid haddii gudaha magaalada laascaanood qaad meel lagu gado ma ku jirtaa inaad qabataan meelaha lagu iibinayo waa meeshii lagu arko meeshii lagu arko weeye ha yaraado hase badnaado waa yaryahay nooma laha waa yaryahay nooma laha waa badan yahay nooma laha waxa madnuucaana aragtida buluuska ka dhexaysa waa meesha aan ku aragno wey taliya qaabka shalay loo gubay qaadka oo kale wax ma ka bedelaysaan iyadoo la arkaya inay dadku aada uga soo xoomeen mararka qaarkoodna rasaasi dhacaysay baidiin qorshaysantihiin wixii hadda ka dambeeya aad wax ka bedeshaan waa noo qorshaysan tahay waa run shalay kedis bay ahayd markii koowaadna way ahayd wixii dee xaqiiqoo jirana lamayani lama qarin karo waa runtaa dadku waa soo buuqeen buuqu waan ugu badnaa laakiin way noo qorshaysan tahay wixii hadda ka dambeeya meel xidhan meel xidhan inaannu geyno oo albaabka markaa la ilaalin karo oo aan laga soo geli karin shalayse meel furan oo fagaara ah bay ahayd iyadoo ujeedka iyagu haadee dadweynuhu haddaa wado haddana dee buuq badan runtii way jirtay shalay ama magaaladaba ka baxsanoo meel magaaladaba yani duleedkeedaa way noo qorshaysantahay sidii shalay inaan wax ka bedelno kaliya hadda waxaa jira weli in gaadiid si qarsoodiya dad sida ay kusoo galaan gobolka sool amaradaasina waxaa ka mid ahaa in baabuurtu aysan soo geli karin bal ka waran kana bixi karayn
ma jiraan kuma odhanayo xuduuddu way ballaaran tahay marka kontaroolada maxaanku dhahda ee loo diido oo laga celiyo oo ciidamada kontaroolada jooga milatariga iyo booliiskuba ay celiyaan waxaa jira dhul bannaan oo waddooyin ka baydhaan oo maxaanku dhahda baabuurtu mari karto oo maxaanku dhahda ay ka barmuudayn karto oo laamigiiba ay kaga kaaftoomi karto dhulkaasay u baydhaan inta badan laakiin waanu celinaa wayna noqdaan inta badan laakiin kii waddooyinkaa yaqaana dee wuu gudbaado waddooyinkaasuu maraa mase badna waxa wadooyinka amaraha inta badan amaradaasi way fulaano inta badan majority waanu celinaa boqolkiiba sagaashan waa celinaa kaasi waxa uu ahaa maxamed saleebaan gooni taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka sool ee magaalada laascaanood oo u warramaya wariyaha v o e da cabdikariin olol